بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan kun ruux oo ku dhintay dhulgo' ku dhuftay waddanka suudaan mid ka mid ah tuulooyinka ku yaalla gobolka daarfuur oo dhulka ka hoos maray xaaladda adag ee ka jirta dalkaasi oo sii siyaadaysa iyo deegaanada ay musiibada ku dhacday oo weli gurmad lala gaarin afganistan khasaaraha ka dhashay dhulgariirkii ku dhuftay oo gaaray dhimashada in ka badan kun iyo afar boqol oo ruux xukuumadda islaamiga ee kaabul oo weli wadda gurmad ay ku soo badbaadinayso dadka ku go'doonsan deegaanada buuraha dhaca dowladda maali oo ceedhisay mid ka mid ah diblomaasiyiinta safaaradda faransiiska ee boomako iyo baariis oo si adag uga jawaabtay tallaabadaasi maraykanka oo sii wada boobka khayraadka dalka kongo kiinsaasho oo washington u saxiixday heshiis cusub oo u oggolaanaya boobka macdanta waddanka maxaan ka naqaanaa fursadaha ay habboon tahay in looga faa'iidaysto caagadaha baalistiga ah ee la tuuro marka la isticmaalo sidee looga yarayn karaa halistooda la xidhiirta badqabka caafimaad ee dadka iyo deegaanka loogana sameeyaa dhaqaale qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay tobanka rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa suudaan dalkan la daalaadhacaya musiibooyinka iyo colaadaha ayaa wajahaya dhibaatooyin leh nuucyo kala duwan saacadihii lasoo dhaafay ayuuna waddanku martigeliyey mid ka mid ah musiibooyinkii ugu xogganaa ee taariikhda soomara wararka ka imaanaya gobolka daarfuur ayaa ku warramaya in dhulgo xoggan uu ku dhuftay buuraleyda almara deegaanka ay musiibadu ku dhacday ayaana si gaar ah waxaa loogu magacaabaa tirsin wuxuuna dhacaa goob aad ugu nugul dhulgariirada iyo fatahaadaha sida ay sheegayaan goobjoogayaal robab aad u xoogan ayaa sababay dhulgo'an waxaana mar qura dhulka ka hoos maray tuulada oo gebi ahaanba daqiiqada gudahood qariirada adduunka kaga qarsoontay jabhadda xoreynta suudaan oo ka barbar dagaalanta ciidanka cabdulfataax al burhaan ayaa goor dambe oo xalay ahayd soo saartay bayaan ay ku faafisay wakaaladaha wararka oo ay uga warbixiyeen musiibada ka dhacday buuraha loo yaqaano mara ee ku yaala gobolka daarfuur jabhadduna waxa ay sheegtay in dhulgo'an oo dhacay axaddii lasoo dhaafay kadib roobab mihiigaan ah oo muddo dhowr cisho ah da'ayey kuwaasoo dhulka la simay tuulada waxaana ka badbaaday hal qof oo keliya sida lagu sheegay bayaanka xogtii ugu horraysay waxay muujinaysaa dhimashada dhammaan dadka deegaanka tuulada oo lagu qiyaasay in ka badan kun qof waxaa badbaaday hal qof oo keliya ayaa lagu yidhi bayaanka ay soo saartay kooxdani u dhaqdhaqaaqda xoreynta suudaan ee ka howlgasha deegaankaasi ilawareedyo ayaa sheegaya inay adag tahay sidii loogu gurman lahaa dadka islamarkaana wakhti badan ay qaadan doonto in lasoo saaro meydadka ku hoos jira dhulka hoostiisa maadaama aaggaasi uu yahay dhul beeralay ah sida la sheegayna xitaa lagu gaari karin gaadiidka wariyaasha ku sugan suudaan waxa ay sheegayaan in waxa dhaca ay yihiin musiibadii ugu weyneed ee dalka ku dhufata ayna adag tahay in kooxaha gurmadka degdega ah ay goobta gaaraan musiibadaani ku dhufatay suudaan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dalka uu wajahayo colaad ba'an oo galaafatay nolosha kumanaan kun dhulka gelisay dhaqaalaha waddanka islamarkaana barakicisay malaayiin kale iyadoo ay aad daciif u yihiin adeegyada dowladda oo aan wada gaari karin gobollada dalka oo idil oo ay ka mid yihiin halka ay musiibadu ka dhacday gobolka daarfuur ayaa ah kan ugu daran ay saamaynta ku yeesheen dagaalada halakeeyee dalkan dhaca bariga qaaradda afrika magaalada alfaashir ayaa iyadana wajahaysa xaalad culus kadib go'doon qaatay muddo shan boqol oo maalin ah qiyaastii hal dhibic shan milyan oo qof ayaa la ildaran go'doomin ay ku jiraan lix boqol oo kun oo barakacyaal ah ugu yaraan soddon shan cisbitaal iyo lix dugsi ayaa gebiahaanba burburay waxaa jira boqol soddon kun oo carruur ah oo nafaqadara halis ugu jirta halka kun carruur ah la dilay lana suurad xumeeyey meydadkooda waxaana la diiwaan geliyey sagaashan iyo siddeed dhimasho ah oo ka dhalatay cudurka daacuunka marka laga soo taga suudaan dhanka kale mid ka mid ah musiibooyinkii ugu xumaa ayaa ku dhuftay waddanka afghanistan kadib markii dhulgariir aad u xoogan oo cabirkiisa lagu qiyaasay lix uu ku dhuftay gobolka konaar ee dhaca koonfur bari dalkaasi dhulgariirkan oo ahaa mid saamayntiisa laga dareemay gobollo badan oo ka tirsan waddanka ayaa waxa uu geystay khasaare aad u baaxad leh iyadoo dhimashadu ay hadda gaarayso in ka badan kun iyo afar boqol oo ruux sida ay ku dhawaaqday hay-adda bisha cas ee afghanistan muuqaallo iyo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka oo ah kuwo aad u naxdin badan waxa ay muujinayeen halka ay musiibadu gaarsiisan tahay kumanaan guri ayaa dumay halka waddooyinka qaar ay burbureen deegaanada uu dhuulgariirka ka dhacay ayaana ah kuwo buuraley ah ee adag tahay in la gaaro imaarada islaamiga afghanistan ayaa gurma deg deg ah gaarsiisay dadka ay musiibada ku dhacday ciidanka milatariga ayaa si aadaha kaga qayb qaadanaya samata bixinta dadka waxyeeloobay iyadoo gurmad dhinaca hawada ah lagu soo daabulay kumanaan ruux tirada dhaawacyada ayaana kor u dhaafaysa ilaa saddex kun kadib kulan deg deg ah oo yeesheen golaha wasiirada xukuumadda islaamiga ee kabul waxaa lagu ansixiyey in hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo dollar gargaar deg deg ahaan loogu gaarsiiyo dadka ay dhibaatada ku dhacday iyadoo lagu dhisayo teendhooyin gargaar caafimaad iyo mid cunto intaba daadadka fatahaadaha iyo dhulgariirada ayaa ka mid ah musiibooyinka isdabajoogga ah ee ka dhaca waddamada aasiyada dhexe si gaar ah afghanistan iyo bakistan dhowaan ayaana in ka badan siddeed boqol oo ruux waxa ay ku dhinteen daadad iyo fatahaado xooggan oo ku dhuftay qayba ka mid ah waddanka bakistan ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaasa cabdulaahi suweybaad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horeyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maraykanka oo la wareegay guud ahaan kheyraadka dalka kongo iyo xukuumadda kinshasa oo trump u rumaysay riya in badan uu ku tahmayey haddaba maxay yihiin qandaraasyada sida hordhaca ah loo soo bandhigay ee xukuumadda washington u oggolaanaya qaar ka mid ah macdanta ugu muhiimsan sida uu daabacay wargeeska bloomberg jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaa si rasmi ah u siisay shirkad maraykanka uu leeyahay oo lagu magacaabo cobold metelis ilaa toddoba ruqso oo baaritaan ah taasoo furo u noqon karta in washington ay gacanta ku dhigto macdanta istiraatiijiga ah ee dunida looga baahan yahay wakhti xaadirkan waxay shirkaddan qorsheynaysaa iyo warbixintu tiri in si weyn ay u raadiso lithiamta iyo macdanta kale ee muhiimka ah ee ku jirta gudaha dhulka kongo ruqsooyinkan toddobada ah waxaa afar ka mid ah lagu siiyey shirkaddan inay ka samayso baaritaan magaalada monono ee gobolka tangayaag oo lagu tilmaamay inay tahay kaydka ugu weyn ee lithiamta caalamka halka saddex ruqso oo kalena baaritaankooda iyagana laga samaynayo magaalada malemba oo iyadana ku taalla gobolka hawtulamami qandaraasyadani waxay shirkaddan ameerikaanka ah u oggolaanayaan inay sahmin ku sameeyaan in ka badan toban macdan oo ay ku jiraan lithiam iyo colton iyo walxa naadir oo ka mid ah kheyraadka dalkan uu allaah ku mannaystay kuwaasoo muhiim u ah soo saarista gawaarida korontada ku shaqaysa qalabka tiknolojiyadda casriga ah iyo difaaca milatariga warbixinta uu faafiyey wargeeska bloomberg ayaa sidoo kale muujinaysa in heshiiskan uu si gaar ah xoogga u saarayo mashruuca baaritaan ee magaalada monono maadaama maraykanku uu si aad ah ugu hanqaltaagaya in halkan uu durbadiiba ka sameeyo daabulashada lithiamta ugu badan caalamka heshiiskan cusub ayaa lagu waramayaa in kongo uu ku ridi doono gud mugdi ah oo ay adkaan doonto inay ka soo baxdo sannado dhow waxaa sidoo kale gudaha waddankan ka bilaaban doona khilaafyo siyaasadeed oo ku dul wareegsanaya su-aasha ah xukuumadda kinshasa wixii hadda ka dambeeya miyay usii madax bannaanaan doontaa dhaqaalaha gudaha jawaabaha ayaana u badan maya oo waxaa yimid maraykanka oo loo arko curyaamyaha dhaqaalaha waddamada afrika ugu dambayntii dhanka kale heshiiskan dhex maray maraykanka iyo kongo waxa uu astaan u yahay dagaalka qunyarow socodka ah ee ay dunida ugu jirta xakamaynta kheyraadka istiraatiijiga ah ee qarnigan iyadoo kongo ay noqotay goob ay ku loolamaan quwadaha caalamiga ah saraakiisha difaaca yuhuudda oo u sheegay netanyahu in qabsashada magaalada khaza aysan u keeni doonin guul laga gaara kooxaha muqaawamada filistiin iyo aragti hor leh oo ay soo bandhigeen warbixin uu daabacay wargeeska hartis ayaa sheegaysa in saraakiisha difaaca yuhuudda ay ka digayaan in damaca ra-iisul wasaaraha yuhuudda ee ah la wareegidda guud ahaan marinka aysan horseedi doonin guul laga gaara kooxaha muqaawamada filistiin iyagoo ku talinaya in la qaato heshiis xadidan oo ay dib ugu heli karaan maxaabiistooda jornaalku waxa uu tibaaxayaa in khubarada amniga yuhuudda ay u sheegeen netanyahu in duulaankan uu socon karo muddo sannad ah taasoo keeni karta khasaare naf iyo maalba isugu jira islamarkaana ay dhulka geli doonto kalsoonida yar ee ay hadda ka helayaan qaar ka mid ah shacabka yuhuudda xubno ka tirsan xisbiga midigta siyaasadda sahaynada ayaa khaza ku tilmaamay in ay noqon karto fiidnaamta israa'iil taasoo muujinaysa walaaca xagga istaraatiijiyadda iyo qiimaha hantiyadeed ee yuhuudda uga bixi kara dagaalkan wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda iyo kuwo kale oo uu wargeesku soo xiganaya ayaa su'aalo adag ka keenay sababta hadda uu benyamin netanyahu uga soo horjeeda heshiiska xadidan kaasoo dib loogu heli kara maxaabiista yuhuudda ee ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada filistiin dhanka kale khubarada difaaca ayaa ka digaya in tallaabada uu u durbaan garaacayo netanyahu ee ah inuu la wareego khaza ay keeni karto khasaaro siyaasadeed iyo mid milatari oo baaxad leh taasoo kasoo kabashadeeda ay sannado badan ku qaadan doonta yuhuudda gunaanadkii kala duwanaanta aragtiyada ee ka dhex jirta gumaystaha ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay halis ballaaran oo ugu dambayntii dagal ka ridi doonta guud ahaan xukuumaddan afkana u soo xiri doonta waayihii siyaasaddii dhiigmiiradka ee benyamin netanyahu maxay tahay tallaabadii ugu muhiimsanayd ee yuhuudda u sahashay inay dilaan saraakiishii iiraan iyo khubaradii ugu sarraysay dhanka nuyukliyeerka intii uu socday dagaalkii labiyo tobanka maalmood warbixin baaritaan ah oo uu soo saaray wargeeska new york times ayaa shaaca ka qaadaysa in yuhuudda ay awood u yeesheen in muddo kooban ay nafta dhaafiyaan hogaamiyaal milatari iyo saynisyahano ku howlanaa barnaamijka nuyukliyeerka iiraan intii uu socday dagaalkii labiyo tobanka maalmood iyagoo keliya adeegsaday raadraac ay ku sameeyeen qaar ka mid ah taleefanada gacanta ee ay siteen ilaaliyaashooda iyo la taliyaashooda gaarka ah waxay xogtu tilmaamaysaa in dagaalkan u dhexeeyey iiraan iyo sahaynada uusan ku bilaaban si la mid ah sidii dagaalada ay horay u qarxi jireen xukuumadda netanyahu ayaana soo dhex qaaday qadadka taleefanada taasoo marnaba aysan filayn tehraan warbixintu waxay faahfaahinaysaa in golaha sare ee ammaanka iiraan uu kulan qarsoodi ah yeeshay maalinkii afraad ee dagaalka hase yeeshee yuhuudda ayaa si dhaqso ah u beegsatay halkii laga gelayey goobtii ballantu ay ahayd waana xilli daqiiqado ka hor ay ku xaroodeen saraakiisha sarsare taasoo mar kale si cad bannaanka u keenaysa la socodka xooggan ee ay hay-adaha sirdoonka yuhuudda ku hayeen taleefanada qaar ka mid ah shakhsiyaadka halkan ku ballansanaa moobilada gacanta ee ilaaliyaasha iyo darawallada oo ay ku jireen ablikeeshanno badan oo internetka ku xiran ayaana suuragelisay in la ogaado goobta senisyahanada ay ku sugnaayeen taasoo ugu dambayntii dhalisay in duqayn lagu dilo hogaamiyaashu ma aysan wadan wax taleefan ah laakiin ilaaliyaashooda ayaa sitay weliba si taxadar la'aan ah taasina waxay israa'iil u suuragelisay in qaab fudud ay ku tixraacdo waxaa sidaas wargeeska new york times u sheegay sarkaal hore oo ka tirsan dowladda iiraan laguna magacaabo saasan karimi warbixintu waxay sidoo kale sheegaysaa in sahaynada ay sameeyeen koox dilalka madaxda qaabilsan kuwaasoo shaqaynaya tan iyo sannadii laba kun labaiyolabaatan waxayna kaalin xooggan ka qaateen sida la aaminsan yahay dilka saraakiishii ugu muhiimsanayd iiraan intii uu socday dagaalkii labiiyo tobanka maalmood ee bilowday juun saddex iyo tobankeedii sannadkan aynu ku guda jirno ee laba kun shan iyo labaatan gabagabadii sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka iiraan ayaa qiray in yuhuudda ay sidoo kale si weyn u isticmaaleen saterlaytka iyo sirdoonka farsamada taasoo u suuragelisay in si sax ah ay u ogaadaan codadka sawirada iyo goobaha gaarka ah ee ay ku kulmayaan afraadda muhiimka u ah dowladda Iiraan Mareykanka oo ku wargeliyey reer Yurub in wax ciidan ah uusan u diri doonin dhanka dalka Ukraine warbixin uu daabacay wargeyska Financial Times ayaa iftiiminaysa in Mareykanka uu ku wargeliyey dalalka Yurub inuusan wax ciidan ah u diri doonin dhanka Ukraine kadib marka la soo afjaro dagaalka ay kula jiraan Ruushka maadaama xukuumadda Kiev ay in muddo ah dalbanaysay xitaa haddii dagaalka lasoo afmeero in ciidamo Ameerikaan ah la geeyo gudaha dhulka Ukraine si ay uga hortagaan ayay tiri tallaabo kasta oo rogaal celin ah oo ay samayn karto xukuumadda Moscow kadib markii Donald Trump uu si cad u sheegay tallaabadan waxa uu dhanka kale ballan qaaday in taageero farsame iyo dhanka sirdoon uu ka saacidi doono dowladda Ukraine sidoo kale maaraynta dagaalka iyo ilaalinta difaaca cirka ayuu ballan qaaday Donald Trump in uu ka saacidi doono dowladda Ukraine haddii lasoo afmeero hardanka ay kula jirta Ruushka waxay warbixinta sheegaysaa in dalalka Yurub oo ay ugu horreeyaan Ingiriiska iyo Faransiiska in ay horey u shaaciyeen inaysan dhisi doonin isbahaysi military oo difaaca Ukraine kaasoo ka ilaaliya weerarada uga iman kara mustaqbalka dhow dhanka Ruushka hase yeeshee waxay saraakiil Yurub ah qirayaan dhanka kale in arrinkaas ay ku tahmayaan reer Yurub balse aysan suuragal noqon doonin la'aanta taageerada Mareykanka gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca kormeerka iyo ilaalinta cirka aqalka cad ayaana hadda qaaday tallaabo uu reer Yurub kaga hormaraya arrinkan isagoona si cad u sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin in ciidamo Ameerikaan ah ay geeyaan balse ay taageero kale la garab taagan yihiin inkastoo ay jiraan tallaabooyin muhiim ah haddana Washington waxay weli si cad uga soo horjeedaa dirista ciidamo Ameerikaan ah oo taga dhulka Ukraine mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Trump oo uu ku jiro wasiirka difaaca ayaana ka digay in ka qaybgal toos ah oo uu Mareykanku ka qaybgalo loolanka u dhexeeya xukuumadaha Kiev iyo Moscow oo Mareykanka ku jiidi kara mustaqbalka dagaal kale oo xoogan oo galaafta waxyaabo badan guud ahaan intaa ayaan xubinta maanta ku hakinaynaa wadna ku mahadsantihiin dhegeysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen suhayb iyo qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليل waa hagaag dowladda militari ee ka dhisan mali ayaa shaacisay inay xirtay yan faziler oo ah xogayaha labaad ee safaaradda faransiiska ee boomaako iyadoo ku eedaysay inuu ku lug lahaa howlo basaasnimo iyo iskuday lagu wiiqayo xasiloonnida waddanka wasaaradda arrimaha dibadda faransiiska ayaa si deg deg ah uga falcelisay iyadoo eedeymahaasi ku tilmaamtay kuwa aansan lahayn baariisna waxay ku adkaysatay in diblomaasigu uu leeyahay xasaanad diblomaasiyadeed sida uu dhigayo heshiiskii fiyena islamarkaana ku baaqday in si deg deg ah loo sii daayo iyadoo tallaabada ay qaaday xukuumadda boomaanku ku sheegtay xadgudub cad oo sharciga caalamiga ah arrintan ayaa ah cutub cusub oo ka mid ah khilaafka sii huraya ee u dhexeeya boomaako iyo baariis tan iyo afgembiyadii militari ee dalka ka dhacay intii u dhexaysay sannadadii labada kun iyo labaatanka ilaa laba kun kow iyo labaatan dowladda maali ayaa horay u cerisay safiirka faransiiska waxayna joojisay iskaashigii militari ay la lahayd baariis iyadoo sidoo kale hakisay baahinta warbaahinta faransiiska dhanka kalena boomaako waxa ay xoojisay xidhiirka siyaasadeed iyo midda militari ay la leedahay moscow falanqayaasha gobolka ayaa sheegaya in tallaabadan ujeeddadeedu ay tahay in boomaako ay muujiso madax banaanideeda islamarkaana ay xoojiso jawaab celinada ka dhanka hareer galbeedka oo taageero weyn ka helaya qaybo ka mid ah bulshada gudaha halka baariis ay sheegayso in tallaabooyinkaas ay wiiqayaan howlaha diblomaasiyiinta kalsooni darrada ka dhalatay kiiskan ayaa saameyn xidhiirka labada dal oo keliya balse waxay kicisay walaaca ka dhex jira ururka ekowas oo ka cabsi qaba in maali ay sii gasho go'doon siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyadoo weli lagu hayo cunaqabateennadii ka dhalatay afgembiyadii hore dalalka dariska ah ee gobolka saaxilka ayaa iyagana muujiyey walaac ah in khilaaf toos ah oo dhex mara maali iyo faransiiska uu ciryaamin karo iskaashiga amni ee lagula dagaalamayo jabhadaha hubaysan dhanka kale nidaamyada militari ee burkina faso iyo nejer waxay dhacdadan iyagana ay u arkaan fariin toos ah oo loo dirayo baariis taasoo xoojinaysa wadajirkooda ku dhisan madax bannaani siyaasadeed khubarada siyaasadda ayaa tilmaamaya in xiisaddan ay qaadi karto saddex dariiq oo kala duwan kow in boomaaku ay ku qasbanaato cadaadiska caalamiga ah oo ay sii dayso diblomaasiga si ay uga fogaato go'dan cusub labo inay ku adkaysato oo ay sii hayso oo horseedi kartaa xiriir diblomaasiyadeed oo si buuxda u go'a saddex in si dhexdhexaadin ah lagu gaaro oo lagu soo afjaro dacwadda iyadoo diblomaasiga si rasmi ah dalka looga saarayo inkastoo taasi ay reebi doonto hoosudhac ku yimaada xiriirka labada dhinac khubaradu waxa ay tilmaamayaan in boomaaku aysan ku qasbanaan doonin caddeyn buuxda oo muujinaysa tallaabadaasi basaasnimo balse ay u adeegsanayso dhacdadan sida aalad ay ku xoojinayso sharciyaddeeda gudaha iyo sidii ay boos adag uga heli lahayd iskaashiyada caalamiga ah ee cusub أنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت waa hagaag maxaan ka naqaannaa fursadaha ay habboon tahay in looga faa'iidaysto caagadaha baalistiga ah ee la iska tuuro marka la isticmaalo sidee lagu yarayn karaa halistooda la xidhiirta badqabka caafimaadka ee dadka iyo deegaanka loogana samayn karaa dhaqaale ku soo dhowaada warbixin arrimahaasi diiradda saari doonta iyo walaalkeen xaaris cabduqaadir dhalooyinka ama caagadaha biyaha lagu iibiyo waa kuwa ugu badan ee caalamkooda laga isticmaalo maalin kasta nasiib darro dadku intooda badan markay cabaan biyaha caagii way iska tuuraan iyagoo aan ka fikirin waxtarka kale ay yeelan karaan caagadahaasi tani waxay sababtaa in caagado badan lagu arko qashinka iyo sidoo kale deegaanka kuwaas oo saameyntooda dib ugu soo noqota bulshada islamarkaana isku beddesha mid khatar ku ah caafimaadka dadweynaha dhanka kale maadooyinka balastiiga sida caagadaha biyaha iyo kuwa la midka ah waxaa loo adeegsan karaa ugu yaraan shan qaybood oo waxtar leh islamarkaana ku xiran hadba farsamadii loo adeegsado waxaa ka mid ah hababkaasi in dib loo warshadeeyo lagana soo saaro alaabo cusub sida dhalooyin baco tuubooyin iyo kuwo kale oo balastiigi ah oo faa'iido yeesha sidoo kale waxaa laga soo saaraa ama laga sameeyaa kadib dib u habeentooda alaabaha dhismayaasha iyo qoryaha macmalka ah ama waxaa loo yaqaan balastic lomba iyo qalab kale oo dhisme sidoo kale farsamo ahaan waxa ay muhiim u noqon karaan alaabo kale sida dharka bolyesterka ama qalabka elektrooniga waxaa sidoo kale jirta in dib loo habeeyo lagana sameeyo maado kiimiko ah si wax soo saar cusub looga sameeyo mid ka mid a waddamada sida aadka looga faa'iidaysto caagadaha balastiiga si dib loogu warshadeeyo wax soo saar cusubna looga dheliyo waa dalka afghanistan halkaas oo ay ku yaalaan warshado ka shaqeeya bedelidda caagadaha oo leh noocyo kala duwan إخلاء أو تخلية الصلات الزرقاء هذه داخل هذه الآلات عندنا كم حبة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة مكاين يا جماعة الخير زي ما نشوف زي ما نشوف هذه هي القطع البلاستيكية وأنا شوف شوف كيف قاعد أعرق ماني قادر أتحمل أنا دقيقة ممكن بس طبعا هنا الآلات يا جماعة شغالة عبر الحرارة العالية شوفوا في بعض الأجهزة ibraahim oo ah yuutuubar caanka ah gudaha afghanistan ayaa booqday warshadda ugu weyn dalkaas ee bacaha iyo caagadaha balastiiga ka soo saarta suufka ama cudbiga شوف هنا عندنا الأجهزة هذه عشان يصهرون البلاستيك زي ما تشوف muuqaal uu baahiyey saacadihii lasoo dhaafay uu kusoo bandhigay qaabka balastiiga iyo caagadaha ama dhalooyinka biyaha looga soo saaro cudbiga waxaana la arkayaa inta la daawanayo muuqaalkan heerarka kala duwan ee dib u warshadaynta caagadahan ugu horreyn waxaa afaafka hore dhismaha warshadda lasoo dhoobaya caagado malaayiin ah oo laga kala keenay gobollo kala duwan oo afghanistan ka tirsan tallaabadaas oo dhanka kale ah mid taageeraysa deegaanka iyo nadaafadda shaqo abuur iyo ganacsiyo yaryarna uga dhigan dadka ka shaqeeya soo ururinta iyo gudbintooda في هذا المكان الغريب halkan aad u jeeddaan waa goob aad la yaaban tihiin sida muuqata waxaad arkaysaan caagado iyo dhalooyin sida qashinka goobtan loogu soo daadiyey laakiin wax yar kadib waxaan idin tusi doonaa muuqaal iyo arrin mufaaja'a idinku noqon doonta dabcanna waxaa dhici karta inaydan suuraysan dhammaanteen waxaan ka cabnaa biyaha balse caagga waan iska tuurnaa mana garanayno faa'iidada uu mar kale yeelan karo waxaa kaloo dhici karta daawada inaad aragtay ama dhammaanteen aan aragnay calaamadda ku xardhan caagga dushiisa waxay muujinaysaa in dib loo warshadeyn karo loona isticmaali karo waxyaabo kale marka waxaan odhan karnaa si guud waan cabnaa biyaha kadibna waan tuurnaa caaggiisa kadib mar kale ayaan haddana soo iibsannaa caagag oo isla isaga ah waa run mar kale ayaan guriga keensannaa caaggaasi balse markaan ma ahan isaga oo biyo ku jiraan iyo wax la mid ah ee wuxuu ku soo laabanayaa xaggaaga isagoo balaastiig ah yacnii dib loo soo warshadeeyey lagana soo sameeyey waxyaabo aad xiisaynayso waxaa caagadahan loo beddelaa ashyaa aad u kala duwan oo muhiim ah waxaa ka mid ah maryaha qaybo ka mid ah ama si guud dharkaba sida suufka macmalka ah ama dharka lagu aalimiiteeyo sidoo kale alaabaha gurigaaga yaalla waxaa dhici karta in balaastiig la mid ah caagadahani laga soo sameeyey way badan yihiin alaabaha laga soo saaro caagadahan kadib markii dib loo warshadeeyo waxaana ka mid ah bacaha wax lagu galeeyo alaabaha la xidhiidha gaadiidka qalabka dhismayaasha iyo kuwo kale وايضا اثاث بيتك يمكن يصير من البلاستيك هذا لا تستغرب واشياء مره كثيره منها التغليف منها اشياء اغراض للسيارات وادوات البناء ممكن يصير من هذا البلاستيك البلاستيك راح ننقل wariyaha ayaa warbixin iyo muuqaal dhammaystiran ka soo diyaariyey warshada ugu weyn ee dalkaasi ee ka shaqaysa bedelidda caagadaha sida dhalooyinka biyaha laga isticmaalay una rogta xarko iyo cudbi macmal ah oo loo adeegsado dharka iyo gogasha intaba waxaa muuqaalkan laga ogaanayaa in balastiig aan si toosa loogu rugi karin cudbiga caadiga ah balse la mariyo maraaxil kala duwan oo warshadeen ah sidaaba laga dheehan karo muuqaalkan marxaladda ugu horreysa waa jarjaridda iyadoo caagadaha loo bedelayo xargo santitig ah oo u eg cudbi kuwaasoo intooda badan loo yaqaan fiber bolyester habkani waxa uu mara dhowr heerar ah oo muhiim ah mid walibana waxa uu leeyahay shaqo gaar ah oo qayb ka ah heerarka warshadeynta waxaa ka mid ah ururinta iyo kala soocidda waxaa la ururiyaa qashinka caagga gaar ahaan dhalooyinka kadibna la kala saaraa iyadoo lagu eegayo noocyadooda intaa kadib waxaa loo gudbiyaa heerka nadiifinta iyo qalajinta yacni waxaa la dhaqaa caagadaha oo laga nadiifiyaa wasakhda kadibna la qalajiyaa si looga tirtiro qoyaan kasta oo saameyn kara tayada natiijada soo bixi doonta kadib waxaa la marsiinayaa makiinado kale oo awood u leh si ay u burburiyaan dhalooyinkii islamarkaana ugu dambeyn uga soo saaraan walxo aad u yaryar oo lagu magacaabo falaakis intaa kadib waxaa loo soo wareejiyaa marxalad kale oo bacaha yaryar ee falaakiska lagula shubayo kuleel aad u sarreeya si ay u dhalaaliyaan ugana soo saaraan maadooyin iyo walxo siman oo isku dhafan balastiiga oo dhalaalay ayaa durbadii buuxa lagu xiraa godad yaryar oo mashiinka qayb ka ah kuwaasoo ka soo saara xargo dhuudhuuban oo dhaadheer kadib xargaha dhaadheer ayaa la jarjarayaa si ay u noqdaan fiilooyin gaagaaban oo muuqaal ahaan aad u jilicsan lana mid ah cudbiga caadiga ah ugu dambeyn fiilooyinkan waxaa loo adeegsadaa warshadaha dharka iyo gogasha gaar ahaan dharka riyaadada bustayaasha iyo barkimaha iyo si guud dharka suufka uu muhiimka u yahay habkani warshadeynta waxa uu keenaa in qashinkii caagga ahaa ee deegaanka wasakhayn lahaa loo rogo hanti iyo kheyraad shaqo abuur iyo dhaqaalo soo kordhaya waxa uu sidoo kale yareeyaa ku tiirsanaanta cudbiga dabiiciga ah iyo kheyraadka batroolka afghanistan waxaa marka laga yimaado tallaabadan caagadaha balastiiga looga dhaliyo cudbiga dalkan uu dhanka kale ka mid yahay wadamada soo saara islamarkaana dhoofiya cudbiga oo ka mid ah geedaha sida aadka ay ugu tiirsan yihiin beeraleyda dalkaasi sida ay sheegtay hay-adda qaranka ee tirakoobka iyo macluumaadka ee dalkaasi waxaa sanadkan afghanistan markii ugu horreysay ay samaysay baaritaan guud oo ku aadan waxsoo saarka suufka ee shan iyo toban gobol oo ka mid ah gobollada dalkaasi uu ka kooban yahay natiijada ay soo diiwaangeliyeen waxa ay noqotay koror boqolkiiba soddon ah markii loo barbardhigo sanadkii hore iskugeynta xaddiga waxsoo saarka cudbiga lasoo diiwaangeliyey horaantii sanadkan ee dalkaas afghanistan wuxuu ahaa boqol konton iyo sagaal kun oo tan oo cudbiga ah korarka waxsoo saarka suufka ayaa muujinaya horumar ku yimid xaaladaha beeraha iyo xiso sii kordhaya ee loo qabo qaybta suufka taas oo noqotay il dhaqaale oo muhiim u ah beeraleyda islamarkaana door weyn ka qaadata xoojinta dhaqaalaha dalkaasi في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu من احنا الاقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فاضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى